bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeennimo isniin ah taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobai labaatanka bisha februari sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada ammaanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa fashiliyey gaari aysaasi oo kaasoo la sheegay in ay ciidamadu ku raad joogeen gaarigan ayaa la sheegay in uu qaraxay kadib markii ay isku hareereeyeen ciidamada nisa xilli uu marayay isgoyska eskis kontarool afgooye sidoo kale qaraxasi ayaa waxaa ku dhaawacmay siroogayaala wardheer radio ay u sheegeen afar ka mid ah ciidamada nisa oo halkaasi ku sugnaa xilliga gaariga uu qarxayay saraakiil kama hadlin qaraxaasi iyo sidoo kale saraa ciidamada kaga waxyeeloobay ee dhaawac uu ka soo gaaray ayadoo sidoo kalena uu ka mid noqonayo tiro qaraxya oo ay ka hortageen ciidamada xilli la doonayay in lagu dhibaateeyo dadka ku sugan caasimadda ee muqdisho boqolaal soomaali ah ayaa soo buuxdhaafiyey goob lagu qabanayay xaflad lagu taageerayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaraha uu magacaabay mudane xasan cali kheyre xafladan oo ay soo abaabuleen ururka qaran ururka qareenada qaran ka tirsan xisbiga tayo iyo sidoo kale jaaliyadda soomaaliyeed ee colombos ee oo iska kaashaday qabashada munaasabadan lagu taageerayay madaxweyne farmaajo qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha ayaa ka hadlay sababaha iyo sidoo kale munaasabadan qiimaha gaarka ay u leedahay ayagoo tilmaamay inay tahay tani mid wax badan la sugayay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee xilligan iyo sidoo kale kuwii hore ayaa sidoo kale ka qayb galay xafladan waxa ayna ka soo jeediyeen khudbado kala duwan ayagoo tilmaamay farmaajo inuu yahay ra-iisul wasaaraha u magacaabay shaqhsiyaad laga sugi karo waxqabad muuqda waxaa dadkii soo abaabulay ugu dambeyn ay ku dhawaaqeen in ay abaaraha u hayaan dhaqaalo badan oo ay ka aruuriyeen dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale hay-ado kale kuwaasoo lagu gurmanayo dadka dhibaatooyinka kala duwan ay ku qayba ka mida gudaha dalka soomaaliya abaaraha soomaaliya ka jira ayaa u muuqanaya kuwa iyagu sii kordhaya haatan xilli loogu baaqaya hay-adaha samafalka in si deg deg ah gurmad ay ula gaaraan dadkas ay ku yeedatay dhibaatooyinka abaaraha diyaarada aan la ogeyn waddanka laga leeyahay ayaa lagu arkay iyagoo joog hoose ku socda oo dul reehaabaya degmada awdhe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa degmadaasi haysta dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab oo in muddoa halkaasi ku sugnaa dhowr gantaal ayay ku tuureen ururka al-shabaab diyaaradahan la sheegay inay ku duulayeen joogga hoose degmada awdheegle dadka deegaanka ayaa sheegaya in ay soo wajahday cabsi xoogan oo ay ka qabaan dhibaatooyin diyaaradaha ay ka geystaan oo la tilmaamay inay ka mid yihiin meelaha ay ku xoogan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee ka arrimisa qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada iyo sidoo kale hadalhaynta ku aadan maamulka hirshabeelle xildhibaano ka tirsan oo gadood ka wada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cali cabdulaahi cosoble madaxweynaha maamulka hirshabeelle waxa uu tilmaamay inay tahay dhibaato hor leh oo ka dhexaloolsan haatan bulshada asigoo ugu baaqay xildhibaanada wixii dhaliilaha ee jira in miiska wadahadalka lagu xaliyo halka ay eedeymo hawada laysu mari lahaa waxuuna sheegay in wadatashiga uu furan yahay balse aysan banaaneen in lays arbusho sida uu hadalka u dhigay waxauu dhinaca kale baaq u diray beelaha ku dagaalamaya qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe oo ugu baaqay in si deg deg ah dagaalada loo joojiyo wax walbana wadahadal lagu dhammaysto
maadaama soomaaliya sideedaba shaqo abuurkii u yaraaday wixiina ay isaga ekaadeen wax reero yacni muxuu ahaa oo qofkii joogo isaga wax laga filayaa ay tahay inuu dhowr asaga ilmaadeertia uu magacaabi doono ayaa waxaa timid si nololba loo helaba shaqo kaloo la qabtanaysan jirin in markaa reer walba iyo jifo walba iyo kulli xil iyo mas-uuliyin la wada doono balse waxaan aaminsanahay insha allahu tacaala qaabka aan rabnay inaanu shaqayno marka la arko in laga qanco in wasiir reerkaagu ha lahaada mayuusan lahaanin xaqii aad ku lahayd ee waxqabadka ahaa inaan marnaba iyo shaqo abuuritaanka iyo intaba inaanan muxuu ahaa xildhibaanna waa iska jiraan runtii bani aadamku farahaaba ilaahay ma simin yacni qof haddee isaga hadduusan isaga xildhibaankii helayn inuu markaa ka doorbidayo inay wixii oo dhan burburaan ay dimaan balse annaga golaha wasiirada un soo dhisnay waxa u badan waa xildhibaanada taladaasuna waa talo xildhibaanada ka timid waaye hirshabeelle taladoodii ayaanu qaadanay balse waxaan isku daynay inaan waxuu ahaa beelihii gaarsiino hadda baarlamaanka laftiisa shaqooyin culusa laga rabaa yani baarlamaankiiyo idil inuu golihii wasiirada galo ayadana suuragal ma aha sababtana waxa waaye shaqooyinka baarlamaanka loo baahan yahay ee muhiimka ah ayaga naftooda dad karti u leh oo baarlamaankii fadhiya oo shaqadaa qabta waa inay jiraan labadan maalmoodba gurmad ayaa jiray sidii arrimaha lagu joojin lahaa haddana maamulkii gobolka iyo waxau ahaa mas-uuliyiintii dowlad goboleedka iyo ciidamadii intaba waxaan waxuu ahaa yacni ay u dhaqaaqeen inay deegaanka iyo dadkaa inay kala dhex galaan sida ugu dhaqsiyaha badanlena jifooyinka walaalaha ah ee halkan ku dagaalamayna waxaa odayaashooda dhaqanka iyo dhammaan waa isu keeni doonaa si dhib wixii ay kala tabanayaanna ay dawladdu nafteeda wax uga qabato balse waxaa loo baahan yahay colaadda in la joojiyo waxaa loo baahan yahay inaysan dhimasho dambe iyo dhibaato dambe halkaa ka dhicin sababtoo ah xilliga lagu jirana ayadoo aan mar walba loo baahnayn walaalkaa inaad disho ayaa haddana xilliga lagu jiro uu yahay xilli runtii aada u culus reer walba qoys walba guri walba la dhiban yahay dhibaataduna abaaraha ay saldhigga ugu weyn ay yihiin iyo kooxaha nabadiidka ah ee deegaanada oo idil iyo meel walba ku jira
xilli maalin ka hor uu ku dhawaaqay madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed inuu ka ka tanaasulay ama iska casiray xilka madaxweynaha maamulkaasi xilli sidoo kale ay jireen warar sheegaya xildhibaano maamulkaasi ka tirsan in xilkii ay kaga qaadeen magaalada cadaado xilli kulan mooshin ka dhana madaxweynaha abukashir gudoomiye gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka galmuduga cabdikariin xuseen guuleed ayaa tilmaamay sababo xanuun awgeed inuu kaga tegay xilka madaxweynaha maamulkaasi iyadoo arrintani sidoo kale ay soo dhowa ahaan magaalada cadaado haddaba madax gudoomiye ku-xigeenka labaad ee mudanayaasha baarlamaanka galmudug ayaa tilmaamay master xareed in maalinta waa bishan kow iyo labaatankeed ah ee maarsada soo aadan ay qaban doonaan doorashada madaxtinimada maamulkaasi ee lagu dooranaya madaxweynaha isigoo tilmaamay in dadka danaynaya inay ka mid noqdaan murashaxiin haatan ay u furan tahay sida uu tilmaamay fursad ay haatan u haystaan inay ka mid noqdaan murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka gaduga dhinaca kalena dadka magaalada cadaado ku dhaqan ayaa ka aragti dhiibtay aragtidooda ku aadan iscasilaada madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed ayagoo ku tilmaamay hogaamiye wax badan galmudug
bismillahi raxmaan raxiim aniga horta iscasilaada madaxweynaha waxaan u arkaa haddee nin hadduu shaqada qaba waayo inuu iska casilo waa munaasib waxaan aada iyo aada ugu hambalyanayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iscasilaada uu iscasilay kadib markii uu qiimeeyey marxaladay ku sugan tahay galmudug iyo caafimaad darrada saa ku timid aniga cabdikariin iscasilaada uu iscasilay horta waan soo dhawaynaynaa marka hore waxaan u aragnaa in ay tahay guul usoo hoyatay ummaddan gobolada dhexe waxaan iscasilaada madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed uu iscasilaa u aragnaa mid aada iyo aada muhiim u ah wakti muhiimana kusoo aaday xildhibaanada galmudug waxaan kula dardaarmayaa inay noo keenaan madaxweyne farmaajo qala aad iyo aad baad u shaqaysay runtii waxaa tahay madaxweynihii hore dowlad goboleedka galmudug wixaad soo qabatay wanaagii xumaan taarikhda si doorta madaxweyne si allaha ku caafiyana waan ku leenahay madaxweynuhu wadanka waxa weeye xaq buu ku leeyahay waa madaxweynihii hore galmudug waan uga mahad celinaynaa haddii uu go-aankii baarlamaanka iyo xilka qaadista uu qaatay isagoona wuu xanuunsan yahay wuxuuna ku xanuunsan yahay dalka hindiya warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer ah khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga maqlayo waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray warka tan iyo intaan dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo